mashruucan lacag la'aantay ardada dugsiyada sare ay ku galayaan loona iibinaya agabyada kala duwan ee waxbarashada ayaa waxa uu noqonayaa mid dhiirigelinaya tiradii ugu faraha badneed ee ardaya ee haatan kusii qulqulaysa degmada faafi mudanaha laga soo doorta degmada faafi mudane saalax yacquub ayaa sanduuqiisa horumarinta deegaanka faafi waxa uu sheegay in si waafiyay ardada guud ahaan kountiga ardada guud ahaan degmada faafi kasoo jeeda dugsiyada sare sanadkani ku xaroonaya ay dhammaantood noqonayaan afarta sane soo socotay mid lacagaha loogu talagalay dugsiyada sare ay ka bixiyeen waxaa jirtaa requirement wax looga baahan yahay cunuga inuu soo gato qalab ha noqoto buug ha noqoto sanduuq meeshu seexan lahaa saxanka wax ku cun lahaa kabihii laboratorygii dictionarygii geometry set ha noqdo alaabtaasoo dhan baa ku qoran meesha qalabka asaga waa sidii qof aroos doonanay waalidka aada ugu rafaadsan waxaa laga halkii waalidkii saddex cunug inay usoo baxaan sanadkaas saddex cunug saddex iskuul uu kala geynayo halka cunug waxaa ku baxaysaa konton kun ku dhawaad lacag oo la kenya ku baxaysaa ku baxaysaa waa shan boqol ilaa afar boqol oo doolar weyaan marka ma keenayaan waalidka gaaris sabool bay u badan yihiin dadku waxay haystaan faafi khaasatan waa meel bacdeed iska weyn marka waxaan ku qasban saddexda haddaa faafi kala geyso waxma bixinaysa gacanta qabo geeweyaan yacquub ayaa waxa uu sheegay in arrinkani uu noqonayo mid dhiirigeliya in tiradii ugu faraha badneed arday ee dugsiyada haatani ku soo biiraan iyadoo walaaca ugu faraha badneed dadka gobolka haysta ay ahayd in waxbarashadu ay ka hooseeyaan gobolada kale dalka tanina waxa uu sheegay inay nooc dhiirigelin ay tahay lacagta competition la yidhaahdo oo dowladda sare ka yidhaahdo oo lagu bixiyo ardada madaxdeeda lagu bixiyo amsa cunuga ku dhiganaysaa faafi aad ay ugu hoysaysa iskuul dhan baa arkaysaa saddexda bilood loosoo diraa boqol iyo konton kun laakiin hadda waxaan filaynaa maadaama arday ay badatay ilaa shan boqol ilaa lix boqol inuu heermasta usoo dhacdo ayaan filaynaa iskuullada qaar ee down kenya iskuulla waxa usoo dhacda waxaa jirtaa shan milyan toddoba milyan saddex bilood usoo dhacayso heerka inaan gaarino lacagta ay helaan oo c d f tataa qaraamadeeda u yaraado ayaan filaynaa qaar ka mid ardada mashruucan ay ku guulaysto laanta afka soomaaliga v o eda la hadlay ayaa waxay sheegeen inay soo dhoweynayaan wax badanna ay ka bedeli karto natiijada waxbarashadeeda dambe isku soo celceliyo dhaqaalaha wasaaradda waxbarashadu ay gelisa dugsiyada sare iyo hoosaba waxaa lagu jaangooyaa tirada ardayda dugsiyada dhigto maxamed faarax shire v o a deegaanka naanigi degmada faafi